أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه كتاب أحاديث الأنبياء هذا متكان كتاب أحاديث الأنبياء أحاديث الأنبياء كسو أرورتي كتاب كوديو imaamu albukhaari raximah اllahu tacaala bacdamaa uu soo dhammaystiray kitaabkii ahaa kitaabu bad-i اlkhalqi halkan wuxuu doonay sheekhu inuu ka guda galo axaadiistii ku soo aroortay ambiyadii iyo rusushii ilaahay uu soo diray subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi xaafidku raximah اllahu tacaala wa waqaca qowluhu bismi اllahi اraxmaan اraxiim kitaabu axaadiis alambiyaa kada fii riwaayati karimata fii bacdi nusakh saasaa ku sugnay wa fii riwaayati abi caliy bni shabaweyhi naxwu saasoo kalea ku sugnay waqadama alaayata alaatiya aayadda soo socota wuu hormariyey fi tarjama cala albaab wa waqaca waxaa dhacay fii dikri cadadi alambiyaa xadiisu abi darin marfuucan xadiiska abu dar ayaa soo koobay tirada ambiyada ilaahay uu soo dirsaday inta ay ahaayeen annahu mi'atu alfin wa arbacatun wa cishruuna alfan boqol labaatan iyo afar kun inay ahaayeen ambiyadii ilaahay uu soo diray subxaanahu wa tacaala alrusulu minhum rususha intaas ka midana waxay ahaayeen halaaثu mi'atin wa halaaثata cashara waxaana rusulka ahaa saddex boqol iyo toban iyo saddex saddex boqol iyo toban iyo saddexna rasul ay ahaayeen ambiyaduna waxay ahaayeen boqol labaatan iyo afar kun saxaxahu xadiiskaa waxaa saxiix yeelay ibnu xibbaan ibnu xibbaana saxiixiisa ku wariyey qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu khalqi aadama salawaatu اllahi calayhi wa duriyatihi haadaa midkani baabu khalqi aadama nebiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam abuuristiisii ayuu u baab yahay salawaatu اllahi calayhi wa duriyatihi wa khalqi duriyatihi nebiyullaahi aadam carruurtiisii carruurtaa abuuristoodiina waa u baab imaamu albukhaari raximah اllahu tacaala baabkan wuxuu uga hadli doonaa asalka insaanku wuxuu ahaa nebiyullaahi aadam ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala asaas uga dhigay abuuristii bini aadamka wuxuu doonay marka sheekhu inuu asalkii ka soo bilaabo bal maadooyinka ilaahay uu ka abuuray iyo canaasirta ilaahay uu ka abuuray nebiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam iyo insaankani meeshuu ka yimid asal ahaan qaala alimaamu albukhaariy raximah اllahu tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala wuxuu ku yidhi khalaqa alinsaana min salsaalin khalaqa alinsaana ilaahay insaanka wuu abuuray min salsaalin salsaaluu ka abuuray salsaalkaasuu rabaa inuu fasiro sheekhu raximah اllahu tacaala qaala albukhaariyu wuxuu yidhi huwa diinun salsaalka bini aadamka ilaahay uu ka abuuray waa diin dhoobow diinkaasoo khulida lagu qasay biramlin bacaad lagu qasay dhoobo iyo bacaad laysku qasay ayaa nebiyullaahi aadam ilaahay uu ka abuuray subxaanahu wa tacaala wahuwa aslu linsaan nebiyullaahi aadamna isagaa asal u ah asaaskii bini aadamka fa salsala diinkii waa dhawaaqay oo waa codeeyey kamaa sidii yusalsilu alfakhaaru jilaygu siduu u codeeyo idaa nuqira ayaa loola jeedaa jilayga markii yacni la kawiyo sidaa gubgub loo siiyo loo garaaco sawduu dhalina dhoobadii markii muddo meeshii ay tiilay oo ay qallashay heer waxay gaartay sida jilayga markii sidaa loo garaaco ay cod dhalinayso salsaal marka saasaa loola jeedaa uu xaafi uu leeyahay imaamu albukhaari raximah allahu tacaala khalaqa alinsaana min salsaalin kalfakhaar fakhaarka marka ulajeedada laga leeyahay waa jilayga jilayga markii la garaaco now now now uu leeyahy dhoobadii markay qallashay iyaduna oo nebiyullaahi aadam laga abuuray coday dhalinaysa dii la garaaco dhoobadaasaa ilaahay uu ka abuuray nebiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam wa yuqaalu waxaa la yidhaah uu yidhi imaamu albukhaari raximah allahu tacaala mumtinna waa lagu fasiraa salsaalka khalaqa alinsaana min salsaal asalsaalu huwa muntin bimacnaa tiinun mutagayira salsaalku waa muntin dhoobo qamiirowday muntinka qamiira loola jeeda hadda qurmoon loolama jeedo wax qurmaya loolama jeedoe muntinka waxaa loola jeedaa dhoobo qamiirowday dhoobada qamiirka waxaa loola jeedaa yani muddo markay taallo dhoobadu qamiiray noqon qamiir dhoobadaa qamiirka noqotana waa lagu fasiraa ereyga salsaal qaala albukhaariyu yuriiduuna waxay ula jeedaan bihi salsaalka waxay ula jeedaan salla halkaasaa laga keenu leeyahy asalkiisa saasaa loola jeedaa salla fa duucifa faau lficli marka waxay ka mid tahay afcaasha mudaacafada faau lficli ay ku dhacday faau lficligaa la soo takaruray oo soo laalaabtay fasaara salsala sal u ahaa asalkiisu fasaara salsala saasuu noqday marka khalaqa alinsaana min salsaal halkaasuu ka yimid wadalika kamaa sidii yuqaalu la yidhaaho sara albaabu albaabkiyaa shanqaray markii faaulficli la soo celcelinayana maxaa la leeyahay wasarsara ayaa la leeyahay albaabkiyaa shanqaray cinda aliqlaaqi xiridda agtiisii markii albaabka la xirayo waa ka jiiqi yidhaaho oo shanqarayo wadalika ficilkaasi wuxuu la mid yahay yuu yihi sheekhu midlu kabkabtuhu waan afgembiyey shaygii afgembiyaan u tuuray fakubkibuu fiihaa hum walghaawuun oo kale ay la mid tahay kabkabtuhu shaygiyaan afgembi u riday yacni wuxuu ula jeedaa qaa'ilku kababtuhu yuu ula jeedaa kababa haddii la yidhaha kababtu asalku hadduu ahaa mudaacafatu faa'i lficli muxuu noqonaya kabkaba saasay noqonaya mudaacafatu faa'i lficli waxay noqonaya kabkaba marka halkaasuu ka yimid uu leeyahy sheekha asalka marka asalka nebiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam halkaasuu ilaahay ka keenay halkaasuu ilaahay ka abuuray taasi marka waxay baabi'ineen nadariyaadka ka soo horjeeda usuushaa ilaahay uu shoogay oo dhan nadariyaadka ka soo horjeeda waa nadariyaad dad cilmaaniyiin ah iyo gaalo ay iska leeyihiin nadariyadda waxaa ugu weyn buugtana ku qoran sayniska inta badan waa nadariyatu darwin ninkii gaalka ahu la dhihi jiray nadariyatu darwin ayadu waxay leedahay alinsaanu waa quruu tadawarat ninkaa darwin la yidhaaho kitaabkiisa buuggiisa wuxuu ku qoray gaalka ah wuxuu leeyahay alinsaanu min quruudin tadawarat insaanku wuxuu ka yimid daanyeero isbedelay daanyeer isbedelay oo iyaga gaalada saasay qabaan oo ilaa yowmina haada sayniskooda saasay ku qoraan soomaaliga isaga nafsadiisa iskoolada qaarkood marka mucallimiintu maadada sayniska ay dhigayaan way baraarujiyaan nadariyadaas inay jirto nadariyadaas inay jirto nadariyatu darwin laakiin waa kufri iyo gaalnimo nadariyo kufri ku dhisan ninkaasaana ikhtiraacay ninkaasaana ikhtiraacay darwin la dhihi jiro wuxuu leeyahay insaanka wuxuu ahaa asalkiisu waa quruu tadawarad daanyeer isbedelay oo markii dambe bini aadam caadiya noqday yacni tadawara watamandana tadawuruu gaaray markaasuu caqli iyo uu la yimid maahane asalkiisu qirdiyuu ahaa marka waa been iyo gaalnimo waa sida ilaahay noo sheegaayo wa bada'a khalqa alinsaani min tiin ilahay wuxuu yidhi abuurista bini aadamka ilahay wuxuu ka abuuray min tiin dhoobaaba laga abuuray isaga dhan marka wuxuu ka dhigay ninkaas daarwin la yidhaaho insaankii dhammaa wuxuu ka dhigay axfaadan lilquruud wuxuu ka dhigay in maaragtaahay yacni daanyaradu ay awoowo u yihiin bini aadamka dhanba saasuu ka dhigay waa wax kufri iyo baadil ku dhisan qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala wuxuu ku yidhi xamalat xamlan khafiifan famarat bihi waa xaawo markii uurkii ay qaaday uurkii markay qaaday xaawo xamalat xamlan khafiifan famarat bihi maxaa loola jeedaa qaala albukhaariyu istamara biha alxamlu umunaa xawaa waxaa la daa'im noqduu yidhi uurkii fa atamathu uurkii taam yeeshay uurkii taam yeeshay sidaasay owlaaddii ay ku dhashay nebiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi anlaa tasjuda maa manacaka maxaa kuu diiday anlaa tasjuda ibliisow maxaa kuu diiday anlaa tasjuda qaala albukhaariyu an tasjudaa loola jeeda inaad sujuuddo bimacnaa sheekhu wuxuu la jeedaa laadu waa zaa'idu laadu waa zaa'idu sheekhu ula jeedaa wuxuu ku leeyahay maa manacaka anlaa tasjuda bimacnaa an tasjuda saasaa loo fasiray inaad sujuuddo ibliisow maxaa kuu diiday wa qowlillaahi tacaalana waa u baab wuxuu ku cadfan yahay tarjamadii baabu khalqi aadamo wa baabu qowlillaahi tacaalana waa u baab waid waqti xasuusta qaala rabbuka rabbigaa lilmalaa'ikati malaa'igtii uu ku yidhi innii anigu jaacilun fi lardi dhulkan dhexdiisa waxaan yeeli khaliifa ardadan waxaan dooni inaan ku abuuro khaliifa waalmuraadu bilkhaliifati nebiyullaahi aadam nebiyullaahi aadam ayaan rabaa inaan ardada ku abuuro qaala bnu cabbaasin cabdullaahi bnu cabbaas wuxuu yidhi fii tafsiiri qowlihi tacaala wuxuu ku yidhi in kullu nafsin lamaa calayhaa xaafid ilaa calayhaa xaafiduu yidhi oo lamaadaasuu wuxuu ku fasiray bimacnaa ilaa in kullu nafsin maa kullu nafsin naf kastaahi ma ahaanin lamaa ilaa haddayba jirto naf bini aadam ah calayhaa nafta dusheeda waxaa ahaaday xaafid ay malakun xaafid malag xifdinayo acmaasheeda qorayo ibnu cabbaas marka wuxuu yidhi ilaa calayhaa xaafidun oo wuxuu la jeedaa lamaadiya si waa bimacnaa ilaa وقال تعالى إلهي وحوير في كبد لقد خلقنا الإنسان بن آدم كيوان أبورني في كبد قال البخاري في شدة خلق أبورس درن أيان كو أبورني أبورس درن بن آدم كي كو أبورني وقد كلف بمشاق الدنيا والآخرة مشاقوين كالدنيا دي آخرة دا لغو كلفي بن آدم كي وقال تعالى إلهي وحوير قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا قد أنزلنا عليكم بن آدمو waxaan idiin soo dejinnay libaasan yuwaari sawaatikum labisaan idiin soo dejinnay oo cawradiinna asturay waa min nicam illaahi tacaala nicmooyinka ilahay labiska uu ka mid yahay wa riyaashan riyaashna waan idiin soo dejinnay qaala albukhaariyu huwa almaal riyaashka bukhaari wuxuu ku fasiray waa maal riyaash saasuu idinkan idin dhegay soo maha ya jamiicu nusakh saasuu dhegay mise riishan uu idin dhegay qira qiradii mutawaatirada ahay riishan ya riishan u dhigay nusooyin kalena wa riyaashan riyaash riyaashu idin dheedinkin soo maaha riyaashan anigana nusqadayda saas ii qoray waa qiraa'atun shaada ruwiya can alxasan albasriyi wagayrihi riyaashan waa qiraa'a shaada ruwiyat can alxasan albasriyi wagayrihi xasan albasri iyo kayrkiisaa sidaa aqriyay riyaashan walaysat qiraa'atan mutawaatira lam yaqra' biha waaxidun min alquraa'i almashhuuriin quraada mashhuuriyada oo qiraa'adooda mutawaatirada ay tahay qof akriyey ma jiro wariyaashan ilaa xasanulbisri iyo kayrkiisa marka waa min baabi alriwaayaati shaada riwaayaadka shaadkaa yuwaari sawaatikum wariyaashanna ilaahay waa idiin soo dejiyey qaala albukhaariyu huwa almaalu riyaashku wuxuu ku fasiray bukhaari maal ayuu ku fasiray wa qaala hayruhu waa haddii riwaayada ibnu cabaas aa weli socotee wa qaala hayruhu hayru ibni cabaas cabdullahi bni cabbaas kayrkiisna wuxuu yidhi alriyaashu riyaashka aayadda qur-aanka ku jira iyo war riishu riish oo mufradkiisii ah waaxidun waa isku macnuu yidhi isku mid w wa huwa riyaashkuna maa dahara waa waxa muuqdo min alibaasi lebiska ah saasaana loo badan yama wa calayhi jumhuuru lmufasiriin jumhuur mufasiriin macnaha haaniga ahay u badan yihiin in loola jeedo bimacnaa riishka ama riyaashka oo qirada shaadada la akriyo in loola jeedo maa dahara min allibaas in loola jeedo yacni labiskan muuqda in loola jeedo qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaari saw-aatikumna loola jeedo labiska hoos laga qaato sida surwaalka iyo kastuumada iyo funaanadda in loola jeedo midka hoos laga qaato yuwaari saw-aatikum kan wariyaashana loola jeedo maa dahara min allibaas waxa korka laga qaadanayo kaasay jumhuurtu ku fasireen jumhuuru lmufasiriin wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi maa tumnuuna afara'aytum ka warrama maa tumnuuna manida aad sii daynaysiin ka warrama waa manida bini aadamka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka abuuray qaala albukhaariy wuxuu yidhi hiya manidan la sheegayo annudfatu waa dhibacda maniga ah dhibacdaas manida ahoo fii arxaami annisaa haweenka ilmagaleenkooda ilmagaleenkooda dhexdooda ahaatay taas wey wa qaala mujaahidun mujaahid ibnu jabri min a'immati almufasiriin wuxuu yidhi inahu calىa rajcihi laqaadir fii tafsiiri qowlihi aad u soo qadaray qowlka ilaahay markuu fasirayo mujaahid wuxuu ku yidhi inahu calىa rajcihi ilaahay soo celintiisa insaanka soo celintiisa laqaadirun mid awood u leh insaanka ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibac biyaahu ka abuuray haddana ilaahay sidiisii inuu u soo celiyo aakhiro ayuu awood u leeyay mujaahid marka muxuu yidhi laqaadirun markuu fasirayey annudfatu waa dhibacda biyaa midda la soo celinayo annudfatu nudfadaasoo turjacu dib loogu celinayo fi lixliili ibkii ay ka timid ixliil waa meesha duleesho oo cawrada dakarka ka duleesha iyo cawrada haweenka ka duleesha meeshii nudfadu ay ka timid ixliilka ibtaas ibtaas inuu ilaahay ku celiyo awood u leeyahy bimacnaa qaadirun calaa an yarudda nudfata fi lixliili uma ila sulbi saasuu ku fasiray mujaahid ilahay wuxuu awood u leeyahay dhibacdaa biyaha ah oo cawrada ninka ama cawrada dumarka ilaahay uu ka soo saaray inuu dhibacdii biyaa haddana dib ugu celiyo ibtii uma ila sulbi haddana dhabarkii ay ka timid dib ugu celiyo waa tafsiir cajiib leh mujaahid amaa jumhuuru lmufasiriin waxay ku fasireen inahu calaa rajcihi laqaadir ay calaa rajci xayaatihi fi laakhira noloshiisa aakhira inuu dib u soo celiyo ayuu ilaahay awood u leeyahay saasay jumhuuru lmufasiriin ku fasireen amaa mujaahid isagu wuxuu leeyahay waxa la soo celinayo waa annudfatu fi lixliil uma ila sulbi ibtiya ilaahay dib inuu u soo celiyo awood u leeyahay وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وحوير كل شيء خلقه wax walba oo ilaahay uu abuuray fa huwa shaygaasi shafcun shafci wey washafci walwatr ayuu rabaa sheekhu inuu haddana fasiro washafci yaan ku dhaartaa maxaa loola jeedaa washafci shafcigaan ku dhaartaa maxaa loola jeedaa qaala albukhaariyu wuxuu yidhi kullu shayin shay walba shaygaas oo khalaqahu ilaahay uu abuuray fa huwa shafcun wax walbee makhluuqaadka ilaahay ka mida shafciyuu leeyahy haddee shafciga iyo witriga laba macno lagu kala fasiraa luqa ahaan iyo istilaaxa fiqhiga guud ahaanba shafci waxaa loo yaqaan marka xisaabta la joogo xisaabta isla eg waa alcadad almunqasimu xisaabta hadday laba u qaybsami karto maalan afar lix toban labiyo toban laba isla eg qismayn mutawaasiyeen laba qismiy oo isla eg xisaabta hadday u qaybsami karto waxaa la yidhaha shafci taa loolama jeedo marka bukhaarina taa ulama jeedo shafciga waxaa kaloo la yidhaha macno kaleoo isdilaaxi oo labaadoo kullu shayin lahu muqaabil yuqaabiluhu kullu shayin lahu shay-un yuqaabiluhu shay walboo wax qaabilaya leh shafci waa la yidhaha hadda cirkoo kale waa shafci ilaa wax qaabilayuu leeyahy ka soo horjeeda wax qaabilaya maxay waa dhulkii wey xaraaradu waa shafci kulaylka shafci wey leannu muqaabiluu leeyahay qaabilayo waa berdiga qabowga wey wahaakadaa yacni qoraxdoo kale waxay leedahay shafci waa dayaxiyaa kasoo horjeeda iyadana ka soo horjeedan alleylu waa shafci habeenku waa shafci leanna waxaa muqaabil u noqonaya annahaar saas ula jeeda marka waxyaalaha shafciga ah shafciga kaasuu ula jeeda shafcigii yani xagga xisaabta oo kullu qismayni mutasaawiyeyn loolama jeedo marka wuxuu yidhi wa shafcida bukhaari kullu shayin khalaqahu fahuwa shafcun wax walba makhluuqaadanoo shafciyay leeyihin makhluuqaadkaanoo dhan asamaau shafcun waa iska soo gaabiyey mooye waa faqis calaa dalik asamaau shafcun waalardu shafcun walleylu shafcun wannahaaru shafcun wahaluma jara calaa dalik saas ku soco wax walba shafci walwatriyaan ku dhaartaana bukhaari wuxuu yidhi allahu caza wajal laysa lahu shafcun ilahay laakiin isagu shafci ma leh wax muqaabil ahoo isaga la dhab barbar dhigi karo ma leh kulu lmakhluuqaat laha muqaabil laakiin allahu laysa lahu shafcun ilahay shafci ma leh wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim insaanka waxaan ku abuurnay fii axsani taqwiim qaala albukhaariyu fii axsani khalqin abuurista midda ugu wanaaga badan wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi asfala saafiliin uma radadnaahu asfala saafiliin insaankii waxaan dib ugu celinay kuwa liita kan ugu hoosaynta badan aan ka dhignay radadnaahu bimacnaa jacalnaahu insaankii waxaan ka dhignay asfala saafiliin aan ka dhignay kuwa hooseeya kuwa ugu hoosaynta badan ayaan insaankii ka dhignay ilaa man aamana waxaa laga soo reebay dadka muminiinta muminiinta maahan wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina alinsaana lafii khusrin insaanku wuxuu ku dhex jiraa khasaaro qaala albukhaariyu dalaalina loola jeeda insaanku baadiyuu ku dhex jiraa uma istathnaa ilaahay markaa kabacdiyu haddana ka soo reebay kuwa khasaarada aan ku jirin ayuu ilaahay ka soo reebo fa qaala ilaahay wuxuu yidhi ilaa man aamana saasuu ilaahay ka soo reebay ilaa man aamana waa min baabi addikri bilmacnaa aayaddiiyo macno ahaan ka cabiray sheekhu ila aladiina aamanuu ay ahayd tilaawada tilaawada habka loo akhrinayo ila aladiina aamanuu markaasuu sheekhu wuxuu yidhi ilaa man aamana waa min baabi dikri bimacna alaaya aayadda macnaheediiu sheegay sheekh raximah llahu taala wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi innaa khalaqnaahum min tiinin laazibin bini aadamka waxaanu ka abuurnay min tiinin dhoobo diinkaasoo laazibin qaala albukhaariyu laazimun dhoobo laazimaysaan ka abuurnay xaggee laazimi bimacnaa yalzamu lyadda cinda almasi dhoobo haddaad taabato gacanta kaa laazimaysa oo kaa raacaysa waa insaanka tabardarradiisa meesha ilaahay ka soo bilaabay subxaanahu wa tacaala tabardarrada dhoobo gacantii laazimaysa dhoobo markaad taabatid ku soo raacaysaa loola jeedaa laazim waxaa kaloo mufasiriinta qaarkood inay ku fasireen ereyga laazim bimacnaa laaziqin bukhaari muxuu ku fasiray laazimun oo miimuu ku fasiray mufasiriinta inta kale waxay ku fasireen bimacnaa laaziqin min allasqi ku dhegid dhoobo kugu dhegaysa oo gacanta kugu dhegaysa markaad taabanayso ayaa ilahay bini aadamku sabay waxaasoo dhan waxaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala caalimu lgeyb washahaada ahaa ayaa wuxuu nooga warbixinaa meesha aan ka nimid meesha aan ka nimid xaqiiqaduna waa sidaas wixii ka soo harana waa kufri iyo dalaal wey xaqiiqadaas wixii ka soo haray waa kufri iyo dalaal wey wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wanunshi'akum fii maa laa taclamuun waxaadnaan ogeyn ayaannu idinku abuuri karnaa nunshi'akum waxaan idinku abuuraynaa fii ayi khalqin abuuris kastoo nashaa'u aan doonno waxaan doonnaan idinku abuuri karnaa وqاaلa تaعaaلى إلahy wuxuu yidhi ونحن نسبح بحمدiك أتجعل فيها maن يfسد فيها ويسفك الدماء malaa'igtii markii la yidhi nebiyullaahi aadamaa la abuuri waxay yidhaaheen ilaahu ardadan ma waxaad ku abuuri ruux dhiigga ku daadiya oo ardadan fasaadiya waa calaa xasabi cilmihim waa sida iyagu u fahmeen wa naxnu annagoo nusabbixu tasbiixsanayna bixamdika multabisiina xaalan ku dheehannahay bixamdika annagoo ku caabudayna qaala albukhaariyu nucadimuka annagoo ilaahu ku weynaynayna wa qaala abulcaaliyati abulcaaliya wuxuu yidhi fii tafsiiri qowlihi tacaala fatalaqaa aadamu min rabbihi nabiyullaahi aadam rabbigii wuxuu kala kulmay kelimaatin erayo erayuu rabbigii kala kulmay abulcaliy wuxuu yidhi fahuwa almadkuur kelimaadka la sheegayo qowluhu waa qowlkii ducadii nebiyullaahi aadam uu ku ducaystay rabbanaa dalabnaa anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakuunanna min alkhaasiriin kelimaadka la sheegayo ilahay uu ka aqbalay waa kelimaadka ducadii uu ku toobad keenay wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi faazallahuma ashaydaanu faazallahuma ashaydaanu shaydaanaa xawo iyo aadam simbiririxiyey qaala albukhaariyu fastazallahuma shaydaana simbirrixiyey wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fandur ilaa طacaamika wa sharaabika lam yatasanah cusayrow waxaad fiirisaa quudkaagii iyo cabitaankaagii boqol sano ka bacdi oo markii boqol sano yacni uu meyd ahaa ka bacdi bal dacaamkii aad sidatay qabla mi'ati sana boqol sano ka hor sahaydii aad sidatay fiiri lam yatasanah qaala albukhaariyu lam yatagayar biqudrat illaah ilahay awooddiisa subxaanahu wa tacaala wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi aasinin min maa'in hayri aasin jannada waxyaalaha la yeelay waxaa ka mid a biyo aan isbeddel lahayn qaala albukhaariyu mutagayir biyo aan isbeddelaynin caraf maalin walba caraf ay u siyaadayso wa qaala albukhaariyu raximahu llahu tacaala wuxuu yidhi walmasnuun masnuunka bini aadamka laga abuuray almutagayiru waa midka isbeddelayo walaqad khalaqna alinsaana min salsaalin min xama'in masnuunin taasuu rabaa inuu fasiro masnuun insaanka waxaan ka abuurnay min xama'in masnuun dhoobaannu ka abuurnay masnuun ah maa huwa almasnuun almutagayir dhoobo inta qamiirowday isbeddeshay ayaan ka abuurnay bini aadamka wa qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi min xama'in xama'in jamcu xama'atin qaala albukhaariyu jamcu xam'atin mimka maidin reeba idinka xam ya saas wey sida saxda qaala albukhaariy wuxuu yidhi jamcu xam'atin oo wuxuu ula jeedaa waa ismu jinsi jamca midda aayadda ku jirta midda aayadda ku jirta min xama inta ismu jinsi jamciya wey mufradkeeduna muxuu ahaa xam'atin wey waa xam'atin hal dhoobo oo lagu jamciyey xama in dhoobooyin badan dhoobooyin laga abray wa huwa diinu lmutagayiru dhoobada isbedesho wey wa qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi yaksifaani calayhima min waraqi اljanna markii geedkii laga reebay ay cuneen nabiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam iyo umunaa xawa yaksifaani calayhima min waraqi aljanna jannada caleemaheedii isku karkaraya isku dhedhejinaya qaala albukhaariyu huwa macnuhu waa akhdu lkhisaafi karkarka qaadashadiisii min waraqi aljanna jannada caleemaheedii waxay ka soo qaateen waxay isku karkareen yu'alifaani xawo iyo bini aada xawo iyo aadam waxay aruurinayeen alwaraqa caleemihii jannada ayay aruursanayeen wayaksifaani waxay karkarayeen isku tolayeen bacdahu bacda alwaraq caleemihii jannada qaarkeeday ilaa bacdin qaarka kale ku dhejinayeenay ku karayeen si ay dhar uga dhigtaan ilaa cawradeediiyaa bannaanka teed markii geedkii ay cuneen markaasay caleemihii jannadii ay intu isku dhedhejiyeen ay korkoodii saarsaarteen si ay cawradooda ay u asturaan wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi saw'aatihimaa liyubdiya lahumaa maa wuuriya canhumaa min saw'aatihimaa si shayddaanku uu ugu muujiyo xawaya aadam wixii ewel hero loo asturay oo min saw'aatihimaa cawraadkoodii ah huwa kinaayatun can farjihima qaala albukhaariyu kinaayatun can farjihima xawo iyo aadam farjigooda looga kinaayoon saw-aadka la sheegayo wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walakum fi lardi mustaqarun ardada waxaad ku leedihiin makaanu sugnaasho iyo wa mataacun raaxaysi aad dhulkan ku raaxaysanaysaan ilaa xiinin ilaa muddo laga gaaro bini aadamkii haddaad tihiin haahunaa halkan oo ardada ah ayaad ku sugnaanaysaan ilaa yowmi alqiyaama ilaa qiyaamaha laga gaaro alxiinu cinda alcarabi xaal uu ahaaday min saaca laga bilaabo ilaa maa laa yuxsaa cadaduh ilaa waxaan xisaabtiisa la koobi karin hal saac waxay dhahaan carabtu xiin bishii xiin toban kunoo sano xiin ilaa waxaan la soo koobi karin wa qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi wa qabiiluhu inahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahum inahu yaraakum huwa wa qabiiluhu shayddaanku waa idin jeedaa isaga iyo qabiilkiisuba waa idin arkayaanu yidhi ilahay waa idin jeedaa jiiluhu qabiilka maxaa loola jeedaa qaala albukhaariyu jiiluhu shaydaanka jiilkiisana waa idin arkayaan aladii jiilkaasoo huwa shaydaanku minhum uu ka mid yahay jiilka shaydaanka iyo qolada uu ka mid yahaba waa idin jeedaa قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد هو المسند الجعفي قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر معمر بن راشد البصري عن همام هو همام بن منبه صاحب الصحيفة التي كتبها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رسوله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم إله نبي الله آدم وأبو هريرة والحال طوله النبي آدم دركيس ستون ذراعا lixdan dhudhun uu ahaa markii la abuurayay nebiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam aad u dheeraabo uma qaala markaasu wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala idhab orodoo tag nebiyullaahi aadamow fasallim orodoo soo salaam calaa ulaa'ika kuwaa soo salaamo min almalaa'ikati malaa'igtii ah markii ilaahay abuuray ilahay wuxuu ku yidhi malaa'igtaa orodoo soo salaam fastamic dhegayso ma ayo ladika yuxayiyuunaka waxay kugu salaamayaan dhegayso bal malaa'igta taxiyatuka hiya midda ay kugu salaamayaan taxiyatuka waa salaamtaadii wa taxiyatu duriyatika carruurta aad dhali doonto faraca kaa noqon doontana salaamtoodii wey fa qaala markaasuu nabiyullaahi aadam wuxuu yidhi malaa'igtii markuu salaamayey assalaamu calaykum faqaaluu malaa'igtii waxay yidhaaheen assalaamu calayka waraxmat ullah fasaaduuhu nebi aadam waxay u siyaadiyeen waraxmat ullah fa kullu man yadkhulu aljanna ruux walboo jannada gelaya calaa suurati aadam nebi aadam suuradiisi iyo muuqaalkiisii u ahaaday falam yazal ilkhalqu makhluuqu kama zuulin uu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam yanqusu inuu sii nusqaamayo bimacnaa suuraddiisu ay sii nusqaamayso xata al'aan ilaa hadda laga gaaruu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam bini aadamku waa sii yaryaraana annaga xataa awowayaasheennii naga horreeyey markii la fiiriyo iyo annaga islama ekin shaqana iskuma enin annagana waxaa naga sii yaryaraan doona sida nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam kuwa naga sii dambeeyo awowayaasha annaguna aan u noqon doono insha allahu tacaala iyaguna waa sii yaraayan ilaa qiyaami saaca bini aadamku waa sii nusqaami waa mucjiza rabbaaniya icjaaska cilmigaahu nabigu noo sheegay sala allahu alayh wasalam waa ijaaz kulluhu ijaaz cilmi nabiga macluumaadkiisa salى اllahu عalيه wasalam waa mucjiza cilmiya mucjiza cilmiya way wax walba siduu u sheegay u socdaan nabiga salى اllahu عalيه wasalam icjaaz cilmiya way falam yazl اlkhalqu yanqusu xatى الآn qala اlimam الbukhariي raximah اllah taala xadaثna qutaybat bn sacيid qala xadaثna jariir jariir ibn cabdilxamid alkuufiyu اlqaadi can cumaarat waa cumaarahan waxaa loola jeedaa cumaarat bn اlqacqaac alkuufi waa saddexdii cumaarawo kanaa ugu mashhuursan laakiin kanaa ugu mashhuursan cumaarat bn اlqacqaac alkuufi waxaan kaloon soo mari jirnay cumaarat bn cumayr الكوفي عمارة بن عمير الكوفي في كتاب الصلاة تقدم لنا في كتاب الصلاة ونوغو سهر مري وهكذا جرى عمارة ابن أبي حفصة وبصر كاس عمارة ابن أبي حفصة وبصري وابن عم عبد العزيز بن أبي الرواد عبد العزيز بن أبي الرواد وحرتي أنس كمدها وين ما أدير لي عبد العزيز بن أبي الرواد وبصري أسونا هاي حرتي أنس كمدها هنجري أيو المأدير لي هاي عمارة ابن أبي حفصة البصري ابن عم عبد العزيز ابن أبي رواد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عمارة عن أبي زرعة هرب ابن عمرو الكوفي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال في أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة جماعة أغهرس جماعة سيدخلون الجنة جنة قلي على سورة القمر ضيح مقال كيسو كلي أي هذا ليلة البدر ضيح ليلة البدر في ليلة البدر هبنك أفري طبناتك هذا ثم الذين يلونهم kuxiga oo xagga darajada kuwaas ku xiga calaa ashaddi kowkab xidiga midka ugu darnaashada badan iyaguna ahaadeen xidigaasi way kuwii horey xoogaa ka muuqaal iyo ka iftiin yar yihiinu xidigaasoo duriyan a iftiimaya xidigaasoo fi samaayo samada dhexdeeda ahaaday idaa'atan ay xidigaas kala mid yihiin min idaa'a xagga iftiinka ay xidigaas kala mid yihiin kuwaas kuwa xoogaa xagga darajada ka hooseeya wey laa yabuluuna ahlujannuhu ma kaadiyaan walaa yataqawaduuna mana saxaroodaan walaa yaftiluuna mana candhuuf tufaan walaa yamtakhiduuna mana xaakoodaan amshaaduhum shallayaalkooda adahab wey warashcum dhididkoodana almisk wey wamajaamiiruhum unsiyaalkoodana alaluwatu wey hiya aluwadu alalanjuuju alanjuujka wey cuududiibi ah alanjuujku cuududiibka waaswaajuhum xaasaskooduna alxurulcinu calaa khalqi rajulin nin abuuristiisay ahaadeen ninkaasoo waaxidin keligiisa calaa suurati abiihim suuradii aabbahooday ahaadeen aadama nabiyullaahi aadama calayhi salaatu wasalaam situuna diraacan fi samaa'i lixdan dhudhunay ahaadeen ahlujannuhu lixdankaas dhudhunoo fi samaa'i samada dhexdeeda ahaaday innagan iska gaagaabanoo kiiba saddex dhudhun iyo wax lamida waa annaga iska naada lixdana nala ka dhigay ilaahay subxaanahu wa tacaala nas'alu allaha tacala an yajcalana min ahli aljanna ilaah nagu galladaysta subxaanahu wa tacaala قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد بن سرهد البصري قال حدثنا يحيى القطان عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب, عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة عن أم سليم قال دعيت أم سليم يا رسول الله رسولك إلهي إن الله إله لا يستحي من الحق أي لا يترك من بيان الحق حق عدينتي سإلهي كما تقو فهل على المرأة islaanta dusheeda alguslu qubays ma ahaada edex kale maad hadday calwasaado xasha xaqa lagama xishoodo waxay tihi islaantu hadday calwasaado qubaysku ma ku waajibi rasuulka ilaahay qaala markaasu wuxuu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam nacam qubays waa ku waajibi idaa ra'at ilmaa biyo hadday aragto haddayba biyo isku aragto ninkay la mid tahayu fadaxikat umu salama markaa qososhay fa qaalat markaasi waxay tihi umu salama taxtalimu almar'atu oo islaantu ma calwasaadaa islaantu intay calwasaado miyay biyo aragtaa inta riyooto miyay biyo isku arkayay tiri faqaala rasuulullahi rasuulka ale sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi fa bima sababtee yushbihu lwaladu carruurkeedu uu ugu shabahaa haddaysan calwasaadinoo biyo aysan lahayn ilmaheedu see ugu ekaadaan ilmaheeda see ugu ekaanayaanu yidhi nabigu salى اllahu alيه wasalam qala imam الbukhariي raximah اllahu taعala xaddaثna moxamed bn slaam albikandi qaala akhbarana alfazari wa marwan bnu mucaawiyata alfazari can xumayd xumayd طawiil can anasin radi allahu tacala canhu qala wuxu uhi anas balaga cabdallahi bn salaam cabdallahi bn salaam ra'iis اlyahuudi fi اlcilmi waqad aslama bacda dalik markaa kabacdi uu soo islaamay ra'iis ulyahuud u ahaa markii hore waxaa soo gaaray cabdullahi bnu salaam maqdamu rasuulilah rasuulka ilaahay soo gelidiisa yaa soo gaaray sala allahu aleyh wasalam almadiinata magaalada madiina uu soo galay nebigu sala allahu aleyh wasalam faataa cabdullahi bnu salaam hu nabigu u yimid sala allahu aleyh wasalam faqaala markaasu wuxu uhi cabdullahi bnu salaam innii saa'iluka can halaatin saddex arrimoodaan ku weydiinaa nabiyullahi moxamedo sala allahu aleyh wasalam saddexdaas arrimoodoo laa yaclamuhuna oysan ogeyn ilaa nebiyun nabi maahani saddex arrimood oo nabi maahan qof kaloo sheegi karta oo og uusan jirin ayaan ku su-aalay qaala wuxuu yidhi cabdullahi bnu salaam maa awalu ashraadi saaca saacadda calaamaadkeeda kan ugu horreeya muxuu yahay wamaa awalu dacaamin quudka ugu horreeya muxuu yahay quudkaasoo yaakulu ahluljanna ay cunayaan raashinka ugu horreeyo ahluljannuhu ay afka gelinayaanna ii sheeg wa min ayi shayin shaygee yansicu lwaladu weladku ugu ekaadaa ilaa abiihi aabbihiis sababta weladku aabbihiis ugu ekaadana ii sheeg wa min ayi shayin shaygee yansicu weladka ugu ekaadaa ilaa akhwaalihi abtiyaalkiisa sababta weladku abtiyaalkiisa ugu ekaadana ii sheeg faqaala rasuulu llahi rasuulka ale sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi khabaranii bihinna saddexda arrimood waxaa iiga warramay aanifan goor dhow jibriilu saddexdaba jibriilah hadda dhow ii sheegay qaala wuxuu yidhi anas faqaala cabdullaahi cabdullahi bnu salaam wuxuu yidhi daaka kaas wax walba kuu sheegayo sirteenna ah caduwulyahuudi min almalaa'ika xadiidka asagoo mucallaqan soo qaadanay asagoo mutasila waa kana asagoo mutasilo haddana keeni sheekh qaala cabdullahi bnu salaam wuxuu yidhi daaka kaas jibriilka wax walba kuu sheegaya caduwulyahuudi waa cadowgii yahuudda min almalaa'ikati xaaliu jibriil ka mid yahay cadowgii yahuudda weeyo yakshifu lana can jamiici asraarina yakshifu laka can jamiici asraarina asraarteennao dhan uu kuu sheegi faqaala rasuulu llah rasuulka aleh sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi amaa awalu ashraadi saaca saacadda calaamaadkeeda kan ugu horreeya fa naarun waa dab naartaasoo taxshuru naasa dadka soo shirinaysa min almashriqi bari ka soo shirinaysa oo bari ka soo eryeysa ila almaqribi isugu keeni dadka dhinaca qoraxdhaca ay dadka isugu keeni way markay maqhribka ku soo aruuraan markaasay ka joogsanay naartu ay ka joogsano wa ama awalu dacaamin quudka ugu horreeya quudkaasoo yaakulu ahlujanna ay cunayaan fa ziyaadatu kabidi xuutin waa malaayiga beerkiisa beerkaa ziyaadada ku dhegan beerka ziyaadada ku dhegan waa quudka ugu horreeya ahlujannaha la dhadhansiinayo aziyaadatu hiya almutacalliqatu bilkabid waa beerka malaayiga mid ku dhegano waa aladu shayin min laxmi lxuut waa shayga ugu macaan oo hilibka malaayiga ugu macaan wey wa ama shabahu shabaha wa ekaashaha shabahaasoo fil waladi waladka dhexdiisa ahaaday sababta ugu ekaanayo aabihii iyo abtiyaalkii fa ina rajula ninka idaa gashiya almar'ata islaanta hadduu daboolo bimacnaa jaamaca loola jeedaa ninku hadduu islaantiisa jamaaco u tago oo fa sabaqahaa islaanta uu uga hormaro maa'uhu maa'u rajul ninka biyihiisu ay marka hore ay islaanta ku dhacaan kaana shabahu oo ekaashadu lahu lilwaalidi lilabi aabbaha cunugu u ekaanaa haddii biyuhu marka hore aabbuhu ula soo hormaro wa idaa sabaqa maa'uhaa islaanta biyaheedu hadday soo hormaraanna kaana shabahu oo ekaashada lahaa islaanta u ahaana hu yidhi nabigu sala allahu aleyh wasalam haddii islaanta biyaheedu marka hore ay soo hormaraanna waxa weeye markaas carruurta waxay u ekaanayaan haweenkay u ekaanaya hooyaday u ekaanaya nabigu sala allahu aleyh wasalam waa xaqiiqa cilmiyu nabigu sheegay sala allahu aleyh wasalam qaala markaasu wuxuu yidhi cabdullahi bnu salaam saddexdii arrimood markuu nabigu uga jawaabay sala allahu aleyh wasalam ashhadu annaka rasuulullah waxaan markhaati ka ahay rasuulka ilahi inaad tahay uma qaala markaasu wuxuu yidhi cabdullahi bnu salaam yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow arrimahaas marka waxay noqdeen xaqaa'iqa cilmiga ah oo nabigu uu kashfiyey sala allahu aleyh wasalam kaanat sababan liislaami cabdillahi bni salaam hadihi alxaqaa'iq alcilmiya kaanat sababan liislaami cabdillahi bni salaam xaqaa'iqan cilmiyadahu nabigu sala allahu aleyh wasalam u kashfiyey waxay sabab u ahayd inuu soo islaamo marka waa yaabay ilaa markii hore wuxuu yidhi oo hadalkiisa uu ku bilaabay innii saa'iluka can halaatin laa yaclamuhunna ilaa nebiy saddex arrimoodaan ku weydiinu yidhi oo nabi maahan qof kaloo og aysan jirin wuxuu yidhi marka ashhadu annaka rasuulu اllah uma qaala yaa rasuula اllahi ina alyahuuda qowmun buhtun waa qoom beenaalayaal ah yahuud rasuul ilah yahuud anaa ka dhashay waa been badan yihiin in calimuu biislaami hadday islaamnimadayda ogaadaan qabla an tas'alahum intaadan su'aalin ka hor hadday islaamnimadayda ogaadaan bahatuunii waa i beeninayaan cindaka agtaada ayay igu beeninayaan ee marka waxaan doonaya inaan meel isku qariyo markaa kabacdi su'aale aad ii weydiiso ayaan rabaa فجاءت اليهود يهودية تمد ودخل عبد الله البيت عبد الله بن سلام نقرقي وقالي فقال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحير أي رجل ننكيه فيكم لحدنا أكو هذا عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام لحدنا سيكوية من ننفعنا من وناكسنا سيكوية لحدنا أساقنا ماشانا أكو قرسنيا وقلنا لكنيا عبد الله بن سلام بالورك ودود لقيسنا وحيلد أسميه عبد الله بن سلام قالوا مركز يهود وحيراهن أعلمنا نكا نوغو علمك بدنو wabnu aclamina kii noogu cilmi badnaay wiilkiisii wa akhyaruna ninka noogu akhyaarsan wey wabnu akhyarina ninkii noogu akhyaarsanaayo wiilkiisii wey faqaala rasuulu llahi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi afara'aytum ka warrama in aslama cabdullah cabdullah hadduu islaamay ka warrama marka isagoo akhyaarnimadiisii ma siyaadsan il hadda aad dehaysan akhyaar weeye akhyaarnimadiisu uma sii siyaadin qaaluu waxay yidhahaan yahuud acaada allahu acaadahu allahu min dalik ilaahayaa ka badbaadiyey taas ma suurtagal ma aha inuu islaamo فخرج عبد الله إليهم داهي كصباحي عبد الله أو صباحي مرك فقال مركز يقول عبد الله بن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فقالوا يهودي وحي راهن شرنا ونك أنه شر بدن ونقضي هدنا هذا محي دهين ونك أنه خير بدن نك أنه خير بدن فقالوا مركز وحي راهن شرنا نك أنه شرط بدن وابن شرنا نك أنه شرط بدن ويل كيسوي ووقعوا فيه وكل عين وكل عين بمعنى وعيبينا للرجل وكل عين وعيبينا عابوه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا بشر بن محمد هو المروزي هو المروزي قال أخبرنا عبد الله عبد الله المبارك المروزي قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه نحوه نحو الحديث السابق لولا بنو إسرائيل سوى حديث سابقة ومتنقا شيئا أنجر وشيخ نحوه إسكير وعلى خلاف عادته عادتي مركن شيخ وخلافه لأنه مركن نحوه شيئا متنقا حديث كان متن لمده أول سوى شيئا هذا ما سوى شيئا متن حديث كان lowlaa banuu israa'iila reer banu israa'iil ma ahaateene lam yakhnazi laxmu hilibku ma ureen hilibku ma qurmeen maahane hilibka waxaa ku cayaaray reer banu israa'iil leanna waxaa weye reer banu israa'iil markii mannigii iyo salwihii ilaahay uu ku irsaaqo cirka looga soo dejinayey ay waxay samaysteen hilibkiiyay kaydsadeen waana laga nahiyey waxaa la yidhi subax walbaa laydiin keeni hilibkane waxba ha kaydisanina fa cuuqibuu bidalik waa ka uray marka hilibka markay kaydisteen hilibkiyaa ka uray saasaa marka uriddaa dembigaa iyagu ay sameeyeen sababtoodii iyagaa sabab u ahaa in hilib oo dhanba markii la kaydeeyo inuu uro iyagaa sabab u ahaa in farsamooyin kale wax kale lagu sameeyo maana asalkiisu waa sidaaba hilibku waa uraya marka naxwahudan waxaan u celinaynaa isnaad saabiqa ayay culimmadu sheegeen muxadisiinto oo sheekhu uu rabay inuu kitaabka ku qoro laakiin uusan qorin sheekhu raximah allahu tacaala waa moxamed ibnu raafic xadiis uu ka warinayo عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة لولا بنو إسرائيل نفس هذا المتن إسنادك بس ماشي كم غمر مركز سمحنا إيمانا هذا مركو إسناد كايري كبعدي أي شيخ كان قري حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي نحوه ساسي نغنى ونحو حديث عبد الله عبد الله المبارك حديث كيسيو كلاوي cabdillah almubaarak xadiiskiisii oo kale waay cabdillahi mubaarak xaguu ka warinayey macmar uu ka qaadayay isaga cabdirasaaqna waa isnaadka aan soo qadarnay cabdirasaaqna wuxuu ka qaaday can macmar saasay marka naxwa noogu socon kartaa marka waxaa la rabay waxay culimmadu leeyihiin isnaadkan sheekhu inuu qoruu rabay laakinahu lam yaktub laakiin ma uusan qorin waa can moxamed ibni raafic can cabdirasaaq can macmarin can hamaamin can abi hurayra lowlaa banu israa'iil lowlaa banuu israa'iila lam yakhnas ilaxmu hilib ma ureen walowlaa xawaau xawa ma ahaateene lam takun unhaa haweeney ma khayaanteen zawjaha ninkeeda haddaysan yacni la hormari lahayn xawaa aysan sha'niga khiyaanada la hormari lahayn islaan ninkeeda khayaanta lama arkeen uu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi xaafidku wa qowluhu lam takun unhaa zawjaha xawa haddaysan jiri lahayn haweeney ninkeeda ma khayaanteen fiihi waxaa ku sugan ishaara ilaa maa waqaca min xawaa wixii xawo ka dhacay fii tasyiiniha liaadam iyadaa nebi aadam u qurxisay alakla min ashajara geedka inuu ka cuno ayadaa u qurxisay umuna xawaa xataa waqaca fii dalik ilaa uu ku dhacay cunidii geedkii laga reebay nebiyullaahi aadam fa macnaa khiyaanatihaa xaawo khiyaanadeeda macnaheeda waxaa loola jeedaa annahaa qabilat waxay aqbashay xaawo maa zayana laha ibliisu wixii ibliis u qurxiyey ayay aqbashay xataa zayanatu ilaa iyaduna ay usii qurxisay liaadama iyaduna nebi aadamay u sheegtay tiri geedkani saas weeyo waa geed haddaan dhadhaminno lagu waaraye geedkan aan cunno walamaa kaanat hiya xaawo markay ahaatay umma banaati aadam gabdhaha nebiyullaahi aadam hooyadoodii oo asalkoodii maadaama ay ahaatay ashbahathaa waxay ka shabahday bilwilaadati dhabi dhalidii iyo wa nasci alcirqi iyo xididka oo yacni ay ka shabaheen wey cirqi dabeecaddii xididkii ay soo jiiteenoo dabeecaddii ay ka shabaheen wey falaa takaadu imra'atun haweeney ma sigayso taslamu inay ka badbaado min khiyaanati zawjiha ninkeeda inay ku khayaanto bilficli aw bilqowl ama qowl walayse almuraadu muraadka ma aha bilkhiyaanati hunaa irtikaab alfawaaxish ma aha xaashaa wakalla fawaaxish iyo dembiye waaweyn iyo loolama jeedo taas xaashaa wakalla walaakin lamaa maalat ilaa shahwati nafsi nafta shahwadeedii markay xawaa u leexatay min akli shajara waxasana daalika arrinkaasna ay u qurxisay liaadam cudda daalika khiyaanatan lahu saasaa khiyaano looga tiriyo wa ama man jaa'a bacdaha min annisaa fa khiyaanatu kuli waaxidatin minhuna bixasabihaa waa say u kala khiyaano badan yihiin mid walba say qadarkeeda wa qariibun min hada xadiiskan waxaa u dhow xadiiskii ahaa jaxada aadam nebiyullaahi aadam waa diiday fajaxada duriyatahu carruurtiisa iyaguna waa diideen oo markii yacni laga reebay geedkan ha cunin la yidhi oo geedkii uu cunayo qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xadaثana abu kurayb moxamed ibn اlcalaa wa muuse bni xisaamin atirmidiyu alcaabidu qaala xadaثana xuseyn bnu caliyin huwa xuseyn bnu caliy bn اlwaliid alkuufi almuqri waa qaarigii weynaawo can zaa'idata zaa'idatu bni qudaamata alkuufiy can maysarata alashjaci waa maysaratu bni camaar alashjaci alkuufiy can abi xaazim abi xaazim alashjaci wey mar hadduu ka warinayo abu hurayre uu ka warinayo can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam istawsuu binnisaa naagaha la dardaarma oo si wanaagsan kula dhaqmo u naxariistuu ula jeedaa nabigu sala allahu alayh wasalam istawsuu iskala dardaarma binnisaa'i dumarka iskala dardaarmo nin walba ninka kale ha kala dardaarmo dumarka in loo naxariisto loo dhimriyo akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan loogula dhaqmo fa ina almar'ata haweeneyu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam khuliqad haweeneyda waxaa laga abuuray min dilacin feeraa laga abuuray feer qalloocan ayaa laga abuuray dumarka wa ina acwaja shayin shayga midka ugu qalloocnaashaha badanna shaygaasoo fi dilaci feerta ahaaday aclaahu acla dilac feerta meesha ugu sarraysa meeshaasaa ugu yacni ugu qalloocnaashaha badan uu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam halkaasaana laga abuuray dumarka leanna waxaa weeye nebiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam feertiisii ayaa laga abuuray umuna xawa hooyadan xawa laga abuuray fa in dahabta haddaad tagto u yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam tuqiimuhu xaal aad toosinayso bimacnaa tuxaawilu iqaamatahu adoo isku dayaya inaad feertii qalloocan aad toosiso haddaad isku daydo kasartahu dilaci feertii waa jebinahu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam haddaad toosi isku daydo haweenayda yacni meelna yaysan ka khaldanaanoo waddada ugu saxsan ku toosi aad tidhaaho hadda waa feer aad isku dayayso inaad toosiso feerta haddaad tidhaaho waa toosinaa waa inaad jebiso islaanta haddaad tidhaaho waa toosinaa iyadana toosin kale male ilaa dalaaq maahane dalaaq kale ma lahan marka dalaaqaasna waa abqadu alxalaali ila allah waa xalaasha waxa ilaahay ugu necab yahay dalaaqa wo wa in taragtahu haddaad dilacii feertii haddaad ka tagto oo sidiisa aad uga dhaaf isaga dhaaftid lam yazal kama zuulayo acwaja inuu qalloocan yahay ee fastawsuu iskala dardaarma biالnisa dumarka u dhimriya halkaasaa laga abuuray qala اlimam الbukhariي raximah اllahu taعalى xadaثana cmar bnu xafsin huwa alxawdiy اlbasriyu qala xadaثana abi xadaثana abi waa xafsi ula jeeda alqaadi القاضي الكوفي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب الكوفي هو الذي سافر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض النبي وهو في الطريق soo waddada kusii jira nabiga la qabdooday salى اllahu alayh wasalam qala xadaثana cabdullaahi isnaadka kuufi hadduu yahay cabdullahi bn mascuud qala xadaثana rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam wa huwa saadiqu اlmasduuq ina axadakum axadkiin yujmac waa la kulmiyaa fii badni ummihi caloosha hooyadiisa lagu kulmiyaa arbaciina afartana lagu kulmiyaa yowman min yowmin maalin afartan maalmoodu riximka hooyadii uu ku jiraa uma yakuunu wuxuu ahaadaa calaqatan xinjir midla dalika afartankaasoo kale uma yakuunu wuxuu ahaadaa haddana mudqatan cadhiliba midla dalik maraaxisha iyo tadawurka bini aadamka nabigaa nooga sheekaynaya sala allahu alayh wasalam nadariyadii daarwiin ma aha uma yabcathu allahu ilayhi ilaahay wuxuu u soo saari qofka yacni makhluuqa meesha lagu abuurayo malakan malaguu usoo saari biarbaci kelimaatin afar kelimuu ilaahay la soo dira malagaas fa yuktabu waxaa la qori camaluhu qofka bini aadamkaa camalkuu samayn lahaa wa ajaluhu waktigii uu ku dhiman lahaa warisquhu irsaaqadii uu cuni lahaa washaqiyun mid ayaan darsaday inuu yahay am saciidun ama mid liibaanay inuu yahay uma yunfaku fiihi markaa kabacdi waxaa lagu abuuri ruuxii bini aadamka arruuxu ruuxaa lagu abuuri halkaasaa bini aadamku ka yimid faina rajula ninku la yacmal waa sameeyaa bicamali ahli الnaar xatىa ma yakunu ilaa uusan ka ahanin baynahu rajulka wa baynaha naarta dhexdeeda ilaa diraacun dhudhun ma ahanin fayasbiqu calayhi اlkitaab qoraalka yaa ka hormaraya fayacmal wuxuu camal falaa bicamali ahli اljanna fayadkhulu اljannata jannaduu sidaas ku geli waina rajula ninkuna la yacmal waa camal falaa bicamali ahli اljanna xatىa ma yakunu ilaa uusan ka ahanin baynahu bayna rajul iyo wa baynaha bayna aljanna ilaa diraacun hal dhudhun ma ahanin fayasbiqu calayhi rajulka waxaa ka hormaraya alkitaabu qoraalkii fayacmal markaasu wuxuu camal falaa bicamali ahli الnaar fayadkhulu naara naartuu gela acaadana allahu min shaniha قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان ومحمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا أحمد بن زيد البصري عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأب ترسلا وأنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قال رسول صلى الله عليه وسلم إن الله وكل في الرحم إلهي المقلانك وحوك شيء ملكا فيقول ملك وحوله يا ربي نطفة وي وحماشة كجرة yaa rabbi rabbigeeyow calaqa wey wahuwa aclam ilaahay hadda uga cilmi badan oo ka ogaal badane wahuwa calaqay yaa rabbi mudqa wey cad hilibuu haddana isku bedelay fa idaa araada hadduu doono ilaahay an yakhluqahaa suuradaas meesha ku jirta muuqaalka meesha ku jira inuu ilaahay abuuro qaala wuxuu leeyahay malagii yaa rabbi adakarun miyaa am unhaa mise waa dhadig yaa rabbi shaqiyun miyaa am saciidun faman risqu risqigu muxuu yahay faman ajal muxuu yahay fayuktabu waa la qoraa kadalik fayudkalu lmadkuur waxaa la soo sheegoo dhan waa la qori oo dakarnimada iyo shaqi iyo saciid iyo risqi iyo ajalka fii badni ummihi xaal u ahaaday qofka isagoo caloosha hooyadii ku jira ayaa wixiisii oo howlihiisii oo dhan ba la diiwaan geliyaba wuxuu samayn lahaa iyo wuxuu ahaan lahaaba قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قيس بن حفص هو البصري قال حدثنا خالد بن الحارث البصري قال حدثنا شعبة عن أبي عمران وعبد الملك بن حبيب المشهور بأبي عمران الجوني عن أنس يرفعه أنس حديثك وكري إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كري إليه إن الله يقول إلهي وحوليه لأهون أهل النار أهل النار كمتك أقفضت عذابا من عذاب حق عذابك أقفضت أي إلهي وحوليه لو أن لك أديك هدو كوسقنا لها ما الذي في الأرض أرض الدحدة هذه ومن شيء شيئا كنت ما أهان لهي تفتدي به شيء قال اسكفرته مدح فرشو ما أقلان لهي وحا أرض يا لوطن مالية هذا يلان لهي عذابك مسكفران لهي قال نعم qofkii ahlu naarka wuxuu leeyahay nacam qaala ilaahay wuxuu leeyahay faqad sa'altuka waxaan ku weydiiyey maa ayo ladii kii huwa isagu ahwanu ka fudud min hada almas-uul waxaan hadda aan ku weydiinayo wax ka dhib yar ayaan ku weydiiyey walxaal anta adigu fii sulbi aadam dhabarkii nabiyullaahi aadam adoo ku jira an laa tushrika bii inaanan adiga wax ila wadaajin fa abayta waa diiday ila shirka wadaajin maahane inaan adiga wax ila wadaajiso maahane waa diiday insaankiyo قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثني عبد الله بن مرة هو الكوفي عن مسروق عن عبد الله قال مسروق بن الأجدع وكوفي هذا عبد الله بن عبد الله بن مسعود وأنه قناه مركز قال وحر عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس النفل لما ادله ظلما لأجل ظلم ظلم الدرتيس لما ادله إلا هذه النف ظلم اللي ادله أي جرته كان على ابن آدم نبي آدم ويلكيسي دشيسي وحا هذه wiilkaa kifluna ahaaday kaana cala bni aadam nebi aadam wiilkiisa dushiisa waxaa ahday wiilkaasoo alawali ee horreeyey waa qaabiil qaabiilkii walaalkii habiila dilay kaas korkiisa waxaa ahday kiflu nasiib nasiibkaasoo min damihaa dami nafsi almaqtuula naftaas la dilay wiilkii nebiyullaahi aadam oo qaabiil oo awalu man sanna alqatla ah qofkii ugu horreeyo yacni dil jideeyey ama aasaasay ahaa nasiibuu ku leeyahay waxaa nufuus caalamka lagu dilayoo dhiiggooda la daadinayo nasiibuu ku leeyahay yuri nabigu salى اllahu alيه wasalam leanna wuxuu yihi nabigu salى اllahu alيh wasalam qaabiil awalu man sana alqatla qofkii ugu horreeyoo jideeyey u ahaa dil oo qof bini aadamah iyadoo dilba aan la oqoonin isagoo jideeyey oo macsiyadaa jideeyey taasi waxay marka sabab u tahay qofku wax macsiyaa hadduu dunida uu ku bilaabo in macsiyadaa dembigeedana uu leeyahay iyo qof walboo dariiqaa marto macsiyada inuu asagoo kifliya nasiib uu ku yeelanayo qaala imaam الbukhariي raximah اllahu tacala baabun alarwaaxu junuudu mujanada baabun hada midkani baabun baabu alarwaaxu arwaaxda bini aadamku junuudun ka junuudin ciidamo kale wey ciidamadaasoo mujanadatun ee la kulmiyey bimacnaa mu'alafa ciidamo la kulmiyey oo la aruuriyey oo kale wey ruuxda bini aadamka imaam bukhaari raximah llahu tacaala tarjamadan wuxuu uga hadli doonaa arwaaxda bini aadamku inay la mid tahay ciidamo meelo badan laga soo aruuriyo kale ciidamada markii la samaynayo ciidanka hal guri hal guri oo kaliya kama yimaado deegaano fara badan iyo qabaa'il kala duwan ayaa laga soo wada aruuriyaa bini aadamka marka arwaaxdiis waa saas oo kale arwaaxdiis waa iskhilaafsanta sida ciidamaduba meelo kala duwan oo iskhilaafsan ay uga yimaadeen arwaaxda bini aadamku waa iskhilaafsanta arwaaxda bini aadamku maadaama ay iskhilaafsan tahay midba meeshii qofkii uu ku arko caamil mushtaraga wax ay wadaagayaan qofku ku arku jeclaana caamil mushtaraga qofku ka dareemo ruuxdu waa is-aad-aaday marka caamil mushtaraga qofku ku jeclaado oo ku arko qofkaasu u iilana saasaa loola jeedaa faalkhayiru yuxibu alakhyaar qofka ahlu khayrka akhyaartu u iilana wayamiilu ilayhim waana jeclaana waana u iilana kamaa ana ashiriira yuxibu alashraara wayamiilu ilayhim qofka sharta badanna caamil mushtaragu ka dhex arkaa qofka sharwadaha u jecelya saaxiibuu la noqonaa marka arwaaxdu waa ciidamo meelo badan laga soo aruuriyo kaleo yacni qof walba qofka dabeecadiisa caamil mushtaraga ay ku aragto ay raaxay u ilanay faalkhayiru yuxibu alakhyaar wayamiilu ilayhim qofka ahlulkhayrka akhyaartu u jecel yahay leanna wuxuu jeclaayuu ku dhex arkay caamil mushtaraga jir ma arkaysto laba qofoo bini aadama wada socda ilaa baynahumaa caamilun mushtarak wax badanay isku arkeen ay wadaagsanayaan wax badan oo isjecel yihiin ay wanaagsanayaanaa jira laba qof oo caamil mushtaraga uusan ka dhexayn ma wada socon karaan ma wada socon karan waa kala tegayaan caamil mushtaraga hadduusan jirin wa aqwa alcawaamili alcilaaqatu addiiniya cawaamisha ugu xooga badan oo bini aadamka isku xirta oon kala reebayna waa cilaaqada diiniyada xiriirka diiniyada qaala alimaam albukhaari raximah allahu tacaala qaala bukhaari wuxuu yidhi wa qaala leytu waa mucallaq marka ilaa leyt isagu sooma gaarin leyt bnu sacdin almisri can yaxya bni saciid yaxya bni saciid alansaari can camrata waa camra binti cabdiraxmaan almadaniyatu alfaqiiha madaniyadeeda fiqhi badan mar walbaba caaishay wax ka qaataa fi khilaali albukhaari can caaishata radi allahu tacala canha qaalat waxay tiri umna caaisha samictu nabiya sala allahu wasalam wbaaraka caleyh yaquulu waxaa loo leeyahy rasuulku arwaaxu arwaaxdu junuudun ka junuudin ciidamoo kale wey ciidamadaasoo mujanadatun ee la kulmiyey oo la aruuriyey famaa kii tacaarafa isgarta minhaa min tilka alarwaax arwaaxda xaal uu ka mid yahay i'talafa waa isku dunmaa wixii isgartoo xoogaa dabeecadaha isku fahma waa isku dunmaayaan wamaa iladii kii tanaakara isinkira minhaa arwaaxda xaal uu ka mid yahana ikhtalafa maagas waa iskhilaafi wey caamil mushtaraga qofka hadduu waayana qofkan waa khilaaf waa khilaaf caamil mushtaraga hadduu ka dhex arkana saaxiibuu la noqona xiriiru ka dhigan hadda ka hor waxaa jiray umuna caaisha radia allahu tacaala canha wa ardaaha ayaa waxaa la wariyey waxaa jirtay haweeney kaftan badan ayaa jirtay hoosuba qisada ka dhigi sheekhu wuxuu yidhi qowluhu waqaala yaxya bnu ayuub walmisri yacni mila aladii qablahu waqad wasalahu lismaaciiliyu min dariiqi saciid bni abi maryam can yaxya bni ayuub canhu ورويناه موصولا في مسند أبي يعلى وفيه قصة في أوله عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت وحي تري عمرة كانت امرأة هوينة يا وحي هيد مزاحة هوينة يا وحي هيد تري متكفتا بدن بمكة مكة جويدة إسلام كفتا بدن هيد فنزلت وحي كدكتي على امرأة مثلها في المدينة markii muhaajiriintii qofba qof ku degay iyaduna waxay raadsatay islaan sideeda oo kale masaaxo ah oo kaftan badan oo kaftaga jecel dadka qoslisiisa islaantii ku degtay fabalaga daalika shanigaasi wuxuu gaaray caaisha caaisha loo sheegay waxa la yidhi hiblaayo hiblaayo ku degtay faqaalat markaasi waxay tihi umna caaisha sadaqa xibii xabiibkaygu runuu sheegay samictu rasuula allahi sala allahu alيh wasalam fadakara mila markaasay xadiiskan sheegto alarwaaxun junuudun mujanada famaa tacaarafa minha atalaf wamaa tanaakara minha atalaf xabiibkaygu runuu sheegay tir umna caaisha leanna caamilay ka dhex aragtay soo maa caamil mushtaragay ka dhex aragtay laazim labada qof waa soconaya meelay mushtarak ku yihiin qofaan caamil mushtarak qof ku arkin ma la socon karo قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب هو المصري الغافقي ومصري غافقي ها كتابك شرحا أو إرشاد صاري بصري وكدقي بصري لكن أي مدى انت كل جود وحي كدقين ومصري شيخا بدنا وسوق هذا الجرني وقال يحيى بن أيوب هو الغافقي المصري قال حدثنا يحيى بن سعيد بهذا بهذا الحديث المتقدم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله عز وجل هذا متكن باب معنى قول الله إلهي قول كيسة معنيه سوء بابه عز وجل إلهي وير ولقد حقيقة أرسلنا نوحا نبي الله النوح وأن صدرنا إلى قومه قوم كيسي أي أن صدرنا إلى الله سبحانه وتعالى هل كم حكب الله بالشيخ أنبياء تراجمته دي يسير دودي يا آياته كسو أروري تراجمتي يا آياته يا حديثي كسو أروري أنبياء أيها هل كان كبلا ما دام النبي الله آدم habkii loo abuuray iyo akhlaaqdiisii uu nooga soo sheekeeyey sheekhu raximah llahu tacaala haddana halkan wuxuu ku xujiyey nabiyullaahi nuux nabiyullahi nuux axaadiistii aayadihii ku soo arooray qaala bnu cabbaasin cabdullahi bnu cabbaas wuxuu yidhi baadi'a ara'yi fii tafsiiri qowlihi tacaala qowlka ilaahay markuu yani fasirayay wuxuu yidhi wamaa naraaka itabacaka ila aladiina hum araadiluna baadi'a ara'yi ama baadiya ara'yi baadi'a ara'yi waxa ku raacay yidhaaheen kuwii araadisheenna ahaa oo noogu liitay ayaa ku raacay nabiyullaahi nuuxow weliba kuwa noogu liita waxay kugu raaceen baadi ara'yi ra'yiga bilowgiisa iyaga naftooda kama fiirsan hadday ka fiirsan lahaayeen adoo kale kuma raaceen baadi ra'yi kugu raaceen ra'yiga bilowgiisa bimacnaa lam yumcinuu annadara fii umuurikay ula jeedaan lam yumcinuu ma aysan xeel dheerayn annadara fikirka fii umuurika arrimaha aad wadato si fiican aysan uga fikirin mooye hadday ka fikiraan iyaga naftooda adaadishu naftooda kuma raaceen saasay yacni u ehaanaysteen ambiyadii ilaahay qowmun qowmu nuux wuxuu yidhi ibnu cabbaas qaala ibnu cabbaasin baadi ara'yi maa dahara lanaa maa dahara lanaa sida annaga noo muuqata sida annaga noo muuqata araadisheenniyaa ku raacay saasuu ku fasiray sida annaga noo muuqata bikhilaafi jumhuuri اlmufasiriin waxay ku fasireen baadi ara'yi bimacnaa lam yumcinuu kuma aysan xeel dheerayn annadara fii umuurika si fiican aysan kuu fiirin qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala wuxuu ku yidhi aqlici yaa ardu blacii maa'aki wa yaa samaa'u aqlici wa yaa samaa'u markii duufaanadii lagu soo daayey qoomkii nebiyullaahi nuux kuwii beeniyey oo duufaanadii biyihii iyo lagu soo daayey ayaa ilaahay samadii la hadlay ilahay wuxuu yidhi wa yaa samaa'u samoy aqlici qaala albukhaariyu amsiki jooji samaday roobka aad wadday biyaha aad fatahayso jooji yaa ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wafaara tannuuru tannuurkii waa waa burqaday qaala albukhaariyu nabaca almaau tannuurka waxaa loola jeedaa bimacna almaa biyihii waa burqadeen biyihii waa burqadeen wa qaala cikramatu cikramana wuxuu yidhi atannuuru wejhu lardi wafaara tannuuru waxaa loola jeedaa wejhu lardi yaa burqaday ardada wejigeedii o dhana biyo noqday oo burqaday wa qaala mujaahidna wuxuu yidhi fii tafsiiri qowlihi tacaala wuxuu ku yidhi aljuudiy markuu fasirayo wastawat cala aljuudiy doontii nebiyullaahi nuux waxay gaartay juudigii juudigaas wuxuu ku fasiray mujaahid huwa jabalun biاljaziira waa jabal jabalkaasoo biاljasiirati fi ljasiirati jaziirada dhexdeeda ku sugnaaday waa jaziiratu bayna dijlati wa furaat waa ciraaq wey halkaasay doonidii nebiyullaahi nuux ay istaagtay waa jaziira bayna dijla wa furaat webiga dijle iyo furaat jaziirad u dhexaysa halkaasay istaagtay قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان بن الجبلة المروزي قال أخبرنا عبد الله عبد الله المبارك المروزي عن يونس عن, عن الزهري قال سالم وحوير وقال ابن عمر وحوير رضي الله تعالى عنهما قام رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم واستاغ في الناس دتك دحدودي ايو كا استاغي ابا كتغ ميا يا اه دأب ها قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وحكير دأب مثل دأب قوم نو قوم نوح يولجها مثل دأب داس حكير أي حال أي لولجها مثل الدأب دأب داس لولجها لولجها لقليه وبمعنى حال مثل دأب قوم نوح أي حالة قوم نوح أي دأب لولجها حالة النبي الله نوح وكلا إن إذن كل عدو كما بقى يسان مياو يعقوبة اللوج يستيو قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان بن الجملة المروزي قال أخبرنا عبد الله عبد الله المبارك المروزي عن يونس عن الزهري قال سالم وحوير وقال ابن عمر وحوير رضي الله تعالى عنهما قام رسول الله يا أحكى الدين بن ما عوير أنا يمر لي المصاص باب ذا مقام باب لنا يا ya inuu nusqada ishaaray baan fiirin hoos ka fiiriyo inuu ishaaray da-bunuu ku xijiimiya sharxana kama ishaarin nusqooyinkaas maya mana dhigin ما دقن قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله المبارك المروزي عن يونس عن الزهري قال سالم وحيري وقال ابن عمر وحي رضي الله تعالى عنهما قام رسول الله رسولك إله استاغي صلى الله عليه وسلم في الناس دتك دحدك استاغي فأثنى على الله إله وحكو أماني بما يلديك هو إلهي أهله ما قو أهل يهي ثم ذكر الدجال وحكو شيكي نبي صلى الله عليه وسلم قال كي الدجال فقال مركز النبي صلى الله عليه وسلم وحيري ini anigu la undirukumuuhu dajaal waa idinkaga digi wamaa min nabiyin nabina ma jiro ilaa hadduuba jiro andarahu dajaalkaas qowmahu qowmkiisuu uga digay nebi kasta oo adduunyada soo maray waa licidami sharihi shartiisoo weyn dajaalka laqad andara nuuxun nabiyullaahi nuux qowmahu qowmkiisuu uga digay waa intaasuu ka rabaa imam bukhari axaadiistii nebi nuux ku soo aroortay walaakinii anigu aquulu lakum laakiin anigu waxaan leeyahay fiihi fii shani dajaal shaniga dajaal waxaan idinku leeyahay qowlan hadal hadalkaas oo lam yaqulhu hadalka nebiyu nebi uusan ku dhihin liqowmi hadal aan hore looga sheegin iyo astaan aan dajaal laga sheegin ayaan sheegiu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam taclamuuna waxaad ogaanaysaan annahu dajaal acwar inuu yahay oo caware ogaada wa ana allaha laysa biacwar ilahina laguma sifayn karo cawar laguma sifayn karo qala alimaamu الbukhariي raximah اllahu tacala xadaثana abu nucaym huwa alfadl bnu dukayn alkuufi qala xadaثana shayban huwa shayban bn cabdiraxman الnaxwi can yaxya yaxya bn abi kahiir اlyamaamiy اlbasriy can abi salamata bn cabdiraxman qala samictu aba hurayrata radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuulu llahi salى اllahu alيyh wasalam alaa yuxadisukum xadiisan maydinkaga sheekeeya can dajaal dajaal maydinkaga sheekeeya xadiiskaasoo maa xadasa bihi xadiiska nabiyun qowmahu nabi qoomkiisa uga sheekeeyo uusan jirin inahu dajaal horta waa acwar waa calaamo iyo astaan horay aan looga sheegin wa inahu shani yajii'u macahu dajaal micigiisa wuxuu la iman doonaa bimihaali اljannati waannaar janno iyo naar tusaalahoodao kaleu keeni doonaa wuxuu janno asagu ku sheegayo oo naar asagu kuu sheegayo waa bidacwaahu sida asagu uu sheeganayo weeye wax saas oo kale u keeni doonaa uu yidhi nabigu sala allahu aleyh wasalam fallatii midii yaquulu dajaal uu leeyahay innahaa latiidu aljannatu waa janno uu idin dhihi doono hiyo naaru waa naara iska jira wa innii aniga undirukum waa idinkaga digi kamaa sidii andara bihi dajaalkaas nuuxu nuux uu uga digay qowmahu qoomkiisa siduu uga digay ayaan adinkana idinkaga digi u yihi nabigu sala allahu aleyh wasalam qala imam الbخarي رaximh الlه taعalى xadaثna musa بن ismاعيil huwa albصriyu tabudaki qala xadaثna cabdالwaxid بn زiyaad الbصri qala xadaثna alأcmaش can abi صالح wa abi صالح aثbت الnaas ilى xadiiث abi hurayra can abi saciidi huwa اlkhudriy qala wuxu uhi abi saciid اlkhudri qala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam yajiءu nuuxun nebi nuux waa iman doonaa iyo wa ummatu ummaddiisii fayaqulu الlahu taعalى ilahi wuxuu leeyahay hal balagta nebi nuuxow diintii ummadaada ma gaarsiisay fayaqulu wuxuu ley nabiyllahi nuux nacam ay rabbi rabbigayu waa gaarsiiyey fayaqulu liummatihi ummaddiisuu ilaahay wuxuu ku leeyahay nebi nuux ummaddiisii hal ballaqakum nebi nuux maydin soo gaarsiiyey diintii fayaquuluuna waxay leeyihiin laa beenay nabiga ka sheegayaano waxay leeyihin nama soo gaarsiin ma jaa'anaa min nebiyin wax nebiya nooma imaan fayaquulu linuuxin nebi nuuxu wuxuu ku leeyahay ilaahay man yashhadu laka yaa markhaati kaaga ah inaad diintii gaarsiisay ummaddaada fayaquulu wuxuu leeyahay nabiyullahi nuux muxamadun sala allahu calayhi wasalam wa ummatuhu nabiyullahi moxamed sala allahu alay wasalam ummaddiisaa markhaati iga ah fanashhadu nabigu sala allahu alay wasalam wuxu uhi waa ka markhaati kacaynaa annahu nebi nuux qad ballaqa inuu ummadda diintiisa gaarsiiyey ayaan ku markhaati furaynaa wa huwa macnahaasina qowluhu macnaa qowlihi waa ilaahay qowlkiisa macnihiisii jala dikruhu ilaahay uu yidhi wakadalika sidaasoo kale ayaan jacalnaakum idinkaga yeelnay ummatan ummad ummaddaasoo wasadan caadiliin ah ummad caadiliin ah litakuunuu si aad u ahaataan shuhadaa'a kuwa ku markhaati fura cala annaasi dadkii idinka horreeyey ayaad qiyaamaha ku markhaati furaysaan wallah subxaana wa tacaala